bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waa xildhibaan cabdulaahi xamid xuseen mooy runtii horta annaga aqoon la'aan waa iftiin la'aan runtii aniga horta anigan kula hadlayo aniga lacag baan horta wax ku bartay min yaraanteydii ilaa iyo waxbaan lacag baan ku bartayoo ma helin waxbarasho oo lacag la'aan ah runtii waa dareemayaa macallinka kaalinta uu kaga jiro maaragtay bulshaweynta soomaaliyeed waxtarka soomaaliyeed le'annoo aqoon haddaysan jirin iftiin ma jiraayo marka macallinka waxaan leenahay macallinka waa qiimo weyn macallinka aniga markiina yareen waxaanu lagu soo barbaariyey in macallinkaaga uu yahay waalidkaaga labaad le'annoo ninka aqoonta wax ku baraya waaye aqoonta laguu sheegaya waa ilbaxnimada madaxoo meejir laga dhigo madaxaadoo la jilciya madaxaadoo waxgala adiga nafsidaada aad wax qabsato dalkaaga aad wax u qabato waalidiintaada aad wax u qabato waxtarkaagao dhan wuxuu markaas uu salka u ah waxbarashada aqoonta aqoontaasna yaa kuu dhisaya waa macallinka macallinka waa qayb weyn ayuu ayuu ku leeyahay waxaan rajaynayaa maaragta in ixtiraamka iyo waxtarka iyo wuxuu macallinka qabanaha in aad iyo aad loo taxgeliyo waayahay macalinka mudnaan ayuu leeyahay maadaama arday badan uu wax u faa'iideynayo haddana maanta waxay ku asteersan tahay maalinta macalimiinta adduunka bal ka waran farqiga u dhexeeya tayada marka looga hadlaya macalimiintii hore iyo macalimiinta hadda jira run ahaantii aniga horta luqadaha oo ajaanibta wax ku bartay luqada soomaaliga saa wax ma ugu baranin laakiin waxaan leeyahay macalinka horta qiimo weyn buu leeyahay ama ama macalin soomaali ha noqdo ama macalin ajaanib ha noqdo leannao ninkii xoogaa maskaxda iftiin yarka oo ku furaayo weeye isbeddel weynaa ku jira runtii macallimiintii hore layskama qaadan jirin hadduusan soo marin waddadii oo macalinimada inuu tababar gooni soo qaato inuu soo maro asigoo waxyaabahaas oo dhan laysku soo aruuriya kadib ayuu macallinimadii ayaa loo dhiibi jiray marka haddase waxoogaa waxay iska yara noqotay baahidiina way baahidiina way taallaa macalinimada loo qabay laakiin maca kadaalika waxaa taallaa macallinkii uusan expert weyn uusan ahaynoo maaragtay khibrad weyn uusan u lahayn marka waxaan rajaynaya insha allah hadda maadaama inuu hadda aynu curdun nahay dowladdeenu insha allah inay aad iyo aad ugu dadaali doonto sidii macallimiinta maaragtay aqoontooda loo oodii loo kordhin lahaa in oo loo samayn lahaa mataqaanaa tababarro oyga u qaas ah sidii waxbarashadii ay ay mataqaanaa midoodo
fursadihii ay horey u heli jireen macalimiinta hore maxaa ka mid ah macalinka hore waxa waaye tababaraa loo dirayaa seminaaro badan oo qaadanayaa markuu markuu semester xirmo semesterada kale intiisan bilaaban aqoontiisa koraa loo qaadayaa mushaharadiisa mushaahar fiican ayuu qaadan jiray waxyaabo badan oo maaragtay maanta aysan macalimiinta maanta aysan heli karayn ayuu kuwii hore ay haysteen markaswaan hadda maxaa u diidanaa isleedahay kuwaan hadda waddankii setel ma ah waddanka ma fadhiyo marka insha allah iskuullo aan tiradaa ka badan waa la sameeyey haddana saan mataqaanaa adiga aan mataqaana ku haweynahay inay dowladda samaysay hal brograam ah brograamkaasoo waddanka dhan insha allah waddanka dhan ka wada shaqayn doona waayahay kabaaraman ahaan maadaama xubin ka tirsanaa tahay sidee baad u arkaysaan in ay soo badanayaan iskuullada hadday ahaan lahaayeen macadka ama kuwa bareefadada ee ka jira gobolkan maya sideeda horta waxaa fiican haddii waddanka fursad loo helayo dadka inay waxbarasho lacag la'aan helaan leannu annaga hadda beeskaynu ma aha waddanka hadduu lugihiisa ku istaagayaa asoon si fiican u istaagin haddana shaqo la'aanta jirta waalidiintii xoogaa marka igumala habboonaa hadda in horta xoogaa brivate ahaan la badiyo waxay ku habboon tahay in waxbarasho lacag la'aan la badiyo carruurtao dhan ay waxbarasho ay helaan meelaha annaga dugsiyada hadda dugsidan waxaan ku jiraa dugsiyada hadda dadka wax ku bartaan dadkii iska wax qabsi kusoo dhisay qaar baan kasoo dhisay aniga hadda laakiin maalinta marka aniga adiga aanu xoogayna gelinaynay ma aheen wax private mataqaan in laga dhigo hadda waa private laakiin taas waa qalad xoogaa waxay ka fiicnaan lahayd in iskuulaadkaas xataa haddii aysan dadka ay meesha dhigta in lacag la'aan ay ku dhigtaan laanna iskuulka dowladda iskale wuxuuna ku habboon yahay inay iskuulkaas oo noqdo waxbarasho lacag la'aan waayahay ugu dambeyn marka xildhibaan maxaad maanta jeclahayd inaad la wadaagto macalimiinta dhan ay kaa dhegaysanaya goobjoog af maadaama ay ku beegan tahay maanta maalinta macalimiinta runtii horta aad iyo aad ayaan moraalkooda waxaan siinayaa support moraalkooda aad iyo aad ayaan u support garaynayaa waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan marnaba jeesadaas aysan ka caajisin waxbarashadaas intay nool yihiin oo ilaahay nafta ku haayana inay ku dadaalaan si carruurtaas ay kor ugu soo qaadi lahaayeen inay caruurtan ay u sinaadaan aysan aysan ka dhicin inaysan inaysan ka dhicin kala jeclays caruurtoo dhan ay midqaan awooda sinaadaan waxbarashada ay noqoto mid ay ku dadaalaan sidai aqoon ay ugu yeeli lahaayeen ka maskiinka ahee subaxdii soo hor istaaga bismillaah magacaygu waxa waaye axmed cumar islow xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya runtii adduunyadu waxa waaye qof walba wax baranaya waxaa bara u ah macallin sidaa daraaddeed macallimiinta ayagana sidoo kale waxay leeyihiin maalin adduunyada ay ugu talagasho lagu xusaya waxaan dhihi lahaa macallimiinta marka hore ardaydiina si fiican wax u bara ardayda wax la baro waxa waaye macalinku wax bartay waaye macallimiintana waxaan leeyahay maadaama aad tihiin aabbihii ummadda aad tihiin oo macallinku waxa waaye kaada almucallimu an yakuuna rasuulan isagaa laga rabaa inuu ardaydiisa wax baro isagaa laga rabaa inuu waddanka horumariyo macallinka isagaa ummadda ku hagaajin kara tubta toosan dalka aanu joogno soomaaliya waxa waaye waa waddan afrikaan ah waxaa hadda maanta sanadahan labaatankaa sano aad loogu horumaray waxaa ka mid a waxbarashada in ummaddu maanta dhinaca waxbarashada horumarka gaarto waxaa ka mid a macallimiintu aad u fiican rajadii ummadda soomaaliyeed ee lahayd oo ah in adduunyada ay kula tarto teknolojiyadna ay aad u soo tarayso marka waxaan dhihi lahaa adduunyada yani marba maalinba maalinta ka dambaysa waxa waaye horumaraa la gaaraa horumarkaasna waxaa kaaba u ah aabbana u ah macalinka soomaaliyeed ama macallimiinta marka sidaa daraaddeed macallimiinta waxaan leeyahay waqtigiina qaata ardayda si fiican wax u bara ku dadaala ardayda inay baxdi sameeyaan ay research sameeyaan si ay dunida ugu soo kordhiyaan cilmi ugu soo kordhiyaan marka gaar ahaan waxaan si toosa ula hadlayaa macallimiinta soomaaliyeed waxaan leeyahay ardayda waxaad ku dhiirigelisaan inay hal awuur sameeyaan inay fikradahooda ay analyse gareeyaan oo ay wax badan taxliiliyaan si dunida ay cilmi ugu soo kordhiyaan soomaalina ay u noqoto dad ka qayb galay oo adduunyada dad kula tartama cilmiga maanta maadaama ay ku beegan tahay maalinta macallimiinta adduunka horumar dhanka waxbarashadana sida aad sheegtay xildhibaana laga gaaray haddana marxalad adag ayay ku shaqaynayaan macallimiinta hadda jirta dalka waad og tahay dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira ma helaan kaalintooda marka arrimahaasi adiga sidee bay kula muuqdaan horta dowladda soomaaliyeed waa dowlad hadda soo korayso dhalatay canuga markuu dhasho newnaid ayaa la yidhaahdaa yani infant markaas yani marka canuga uu dhasho waa marka keliya u baahan yahay in la garab qabto soomaaliya waa sida ubad hadda dhashay oo u baahan in gacan la siiyo la daadihiyo macallimiinta soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waddan waxaa joogtiin hadda soo korayo oo dunidaba hadda indhaha kala furay oo ogaaday adduunyadu inay sii horumartay marka waxaan dhihi lahaa wadciga hadda lagu jiro marxaladda la taagan yahay waa marxalad aad sacab waa oo adag in qofka macallinka ah inuu ku shaqeeyo laakiin maalinba maalinta ka dambaysa waxa waaye waddanku waa sii fiicnaanayaa macallimiintana waxaan kula talinayaa number one inay nabadgelyada ka shaqeeyaan si dalku uu horumaro oo nabadgelyada macnaheeda waxa waaye in ardaydu uu ku baraarujiyo waxa dowladnimadu ay tahay inuu ku baraarujiyo wax nidaamka uu yahay canuga ardayga marka subax sida yimaado waxa waaye saf baa la geliyaa daabuur baa la geliyaa daabuurkaas wuxuu qayb ka yahay qayb ka mid ah nabadgelyada qayb ka mid ah nidaamka sidaa daraaddeed macallimiinta soomaaliyeed ayaga ay gacanteedu ku jirtaa nabadgelyada ubadka oo laga ilaaliyo maxaan ku ihahdaa dhibaato iyo iyo rabsho laga ilaaliyo waxay ka mid tahay qayb ka mid ah nabadgelyada macallimiintu waxaan aad uga faa'iidaysanayaa maanta oo aan kula talinaya waxay tahay ardayda inay ku wacyigeliyaan waxbarashada inay ilaaliyaan nidaamka inay nabadgelyada ilaaliyaan marka macallimiintu waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan macallin waa macallin hooyaba allaha ka dhigay waa macallin sidaa daraaddeed waxaan dhihi karaa marka ka shaqeeya oo horumarka iyo nabadgelyada maantana aadan ugu faraxsanahay inay noqoto maalinta macallimiinta adduunyada magacaygu waa xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ugaas cali kana tirsan guddiga xuquuqul insaanka arrimaha haweenka carruurta naafada gargaarka bani'aadinimada ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed macallinku waa waalid labada ku dhashay iyo macallinku waa isku xaquuq macallinka maalinta macallimiinta runtii waa soo dhawaynayaa qof wax bartay iyo qof aan wax baranay isku mid maaha ilaahay baa kitaabka ku yiri macallinku waa macallinku waa baraha ama tusaha ama ifiyaha nolosha qofka aadanaha aad baan ugu faraxsanahay macallin la-aan ma ana noolaaneen cilmi la-aanna ma ana soconeen marka aad baan maaragtay ugu faraxsanaya waana soo dhawaynayaa insha allah raxmaan waayahay maxaad jeceshaa marka maanta camal aad la wadaagto macalimiinta maadaama maanta ay ku aseysan tahay maalinta macalimiinta wallaahi inaan la wadaago farxad iyo maaragtay macallinku runtii waa ka nolol adag yahay waa ka dhib badan yahay weliba waddamada afrikaanka ah qofka siyaasiga ah macallinku waa ifiyaha nolosha waa aasaasaha qofka bani'aadinka noloshiisa inuu kala garto marka ilaahay caqli siiyo ka bacdi inuu wax aqriyo inuu wax qoro marka farxaddaas macallimiinta midaan soo koobi kara ma ahan muhiimad weyn bayna u tahay qaranka soomaaliyeed iyo macallimiinta soomaaliyeed bal ka waran xaaladda marxalad adag maadaama dalka uu ku jiro macallimiinta ay ku shaqaynayaan dhibaato ka jirta dalka ay wax barayaan caruur fara badan wallaahi macallimiinta horta hadda soomaaliya wax ku baraa runtii nolol adag bay ku jiraan lamana dhihi karo marna si haddii loo celiyo dadkooda waxay qabaan bay la qabaan haddana runtii way ka adag tahay nolol waddan stable stable country ama waddan xasilan oo degan iyo waddankeenna waa different ninka inta ku dhiiraday jaamacad ka furay magaalooyin ka mida magaalooyinka soomaaliya oo ay ka jirin nabad iyo xasilooni aysan ka jirin ilmaha waxbaro si aysan u lumin ilmahana qoryaha u qaadanin bara waxa ay ku shaqaystaan ama noloshooda ay ku badbaadin karaan ninkaasi nin la dhayalsan kara maahan door iyo kaalin muhiima buuna bulshada uga jiraa ummadda adduunkana macallinku bulshada wuxuu uga jiraa bakbon lafdhabarta adduunku ka yahay macallinku marka aad lagjar ka bixiso jaamacad ama aad macallin ka tahay jaamacad ama aad mataqaana macallin ka tahay dugsi hoose dhexe ama dugsi sare ummadda waxaad ku dhex leedahay karaamo iyo sharaf waad garanaysaa hadda anigu hadda macallinkayga hadduu iga soo warbaxo midku raba ha aado midkii idhigay primariga iyo midkii jaamacadda iyo midkii secondariga isku si baan u tixgeliyaa oo aan u xurmeeyaa macallinku marka ma lama dhayalsan karo waana u hambalyaynayaa maalinta macallimiinta adduunka iyo maalinta macallimiinta soomaaliyeedba intaba waan ugu hambalinaynaa dhammaan macallimiinta soomaaliyeed iyo macallimiinta adduunka baa soo dhawaynaya maadaama aniga macallin soomaaliyeed keliya uusan waxba soo barin oo macallimiin aan soomaali ahayn ay waxay soo bareen ma dalka dibaddiisa aan anyway aad baan u soo dhawaynayaa dhammaan macallimiinta adduunkana waan u hambalyaynayaa gaar ahaan kuweenna dalkaan burburay noloshaan aad aragtaan wax ku baray cadceeddaan iyo dhibaatada iyo amni darrada iyo colaadaha iyo barakaca iyo inta ma garanaysaa ku dhiirraday runtii u dulqaatay oo wax ku baray ardayda waxaan leeyahay hambalyo waa gaari doonnaa insha allah oo adinkana ilaahay ha idinka abaalmariyo waxaana qabaa inaan meel walbo oo la gaari karo inaan ku dhiiranaadno inaan ku dadaalna inaan jahliga la dararno oo aan cilmiga u bixina dadkeenna aad baana macallimiinta ugu hambalyanaya waana soo dhawaynaya